bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado saakana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka oo idingu soo gudbin doona dowladda soomaaliya oo sheegtay duqayn ku dishay saraakiil ka tirsanaa al-shabaab oo ku sugnaa gobolka shabeellada hoose barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa duqaynta iyo halka ay ka dhacday khasaaraha ay geysatay sida ay sheegeen dowladda federaalk soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo caddaysay sababta ay u fasaxday duulimaadyada magaalada kismaayo maamulka jubbalandna dhankiisa waxa uu ka hadlay duulimaadyadaasi la fasaxay waxaad dhegaysan doontaan wasiirka warfaafinta jubbaland oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka inta u hawada ku jira aad ku maqli doontaan odayaashii waxgaradka beesha baadacadde ee gobolka hiiraan degta oo si rasmiya u sheegtay inay ka baxayaan maamulka hirshabeelle haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kenya oo sheegtay in dalkeeda uu soo galay sarkaal shabaaba oo dowladda federaalk soomaaliya ay kal hore sheegtay inuu gacanta ku dhigtay haddaba siday ku dhacday barnaamijka ayaa dhegaystayaal saaka aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaad dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan saaka qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idigu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gebagabadana waxaad dhegaysan doontaan
dhehaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka gudkaaga iyo timahaadsindaankay dhabarkaaga dhismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga xaxaawaa ku dhacayaa
mar kale kulanti wacan dhegaystayaal waa sagaalaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo sagaal barnaamijka ayaanu gudagelayn aan ku bilaabanne odayaashii waxgaradka beesha baadacadde ee degta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegeen inay ka bixi doonaan maamulka hirshabeelle iyagoo sheegay in maamulkaasi aysan wax tixgelina ku haysan haddaba qaar ka mid a odayaashaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ayaa ka hadlay arrimahaasi markii la wada hadlay oo la falanqeeyey waxaa u soo baxday in dulmi oo ku saabsan yahay dulmi ku saabsan hirshabeelle inays meesha ka dhacay hirshabeelle waxaan ku cambaaraynaynaa inay xaquuqdii hiiraan ay dhumisay oy u cadaalad falin oo mataqaanaa beelo khaas ah ay mataqaanaa sadbursi siisay sidaas aageed beesha baacad waxay go-aan ku gaartay in hirshabeelle bilkulli ay qaadhacday ayna la shaqay doonin ayna taageeri doonin intaas bacdigeed xildhibaanlada oo beesha baacad waxaan ugu baaqaynaa inay mtaqaa hirshabeelle qaadacaan oo ay mataqaanaa ka tanasulaan oo ay nin walba guryihiisa iska xaadiraan kula salaynaya waxyaabaha iyaga gacantooda soo gala waxay ku saleeyeen isbaarooyin dulmi maxaa maxaa qofka oo wax weydiinaya waxay ku salaynaya xaggee isbaar u taalla annagan waxay dadka ku fidnahay ku abuureen haddaanan laga hortegin in ninkii isbaaro u taalla ama wax dilayo in ay xaq la ogol yahay ninkii xaqa walaalka iyo islaamka iska ilaaliya oo aan dhiig muslin gelin oo dhib gelin inuuna xaq ku lehen waxba u ku lehen deegaanna uu ka aheen waxbana uu ka aheen meesha waxaan caddaynaynaa marka ummadda inay deegaanna uu ka aheen waxbana uu ka aheen meesha waxaan caddaynaynaa marka ummadda inay na fidnaynin ha iskaga tagaan meesha haddii ay ogaa kareen baahida ka jirta deegaanka iyo dalka iyo dadka iyaga ugooniga ah hirshabellena ma ogolin waana qaadacnay xaquuqna kuma haysa meesho dulmigaas haddiin xal noo helin waxaan leenahay waxay nugu dirayaan in hadduu ilahay kuraya waxyaaba aan meesha ku jiro inay meesha soo galaan ilmaha dhallinyarta oo xoogaa jiriryoonayo oo dhahaya meeshii aan maaratay aan xaq way lahayn aan dagaalana ama aan dhib aan keenno ila xaqayna baan ugu filna waxaan leeyahay dulmigooda in caalamkaa tusayna inay wax wanaag ay meesha ku haynin oo hadduu ilahay kuroon yahay ay ku salaynayaan xaggay taallaa yaa wa yaa yaa arrintaas socotay horjoogsan karo annaga horjoogsamayna dad dad dili mayno laakiin waxaan caddaynaynaa inay meesha xoba ku haynin Hirshabe- hirshabeelle xildhibaanada annaga noo joogo meeshaas kaga tagaana nale ama waxaa ka qabtaana waxa meesha jira dadkooda inay inay dhib qabanayaan dhib qaban horta arkaan dadka hurdada ka kacana wayba iska hurdaayaan marka geed dheer iyo geed gaaban waxaan u fuulaynaa inaan xuquuqdeena si karti leh oo raganimo leh oo la yaqaana aan ku raadsanno waxaan u sheegayaa xildhibaanada hirshabeelle ee annagana matalo inay ka baxaan baarlamaanka hirshabeelle wax ay noo qabteen iyo wax ay awoodaan midna male hirshabeelle inay isaga baxaan xaquuqdeena haddaysan keeni karin bannaanka ay u baxaan sida la sheegay oo ah in beesha magaalada beledweyne degan magaalo madaxda gobolka hiiraan ee degmooyinka kala degan ay dulman tahay kana hadasho dhibaatooyinka ay qabto shirka ajandihiisa oo sidaas ahay Ee, waxaan jeclahay magaaladan waa degannahay waa magaalo madaxda gobolka hiiraan beledweyne waa la yidhaahdaa laakiin waxay matashaa shan degmo oo gobolka ka kooban shanta degmo saddexda ka mid ee waxaa laga xukumaa magaalada maamulkaanay ka baxaan wax alla wixii maaragtay degmooyinkaas dadka degan deegaankan hadda aan joogno waa degannahay ka beel ahaan waana ku xoog leennahay hantideennaa taallo markay ugu yaraato degmadan beledweyne afar baabuur ama shan baabuur oo aan leennahay oo dalka annaga aan leennahay tuulooyinka beledweyne laga xukumo ayaa baxa subaxiina soo galo soo geliyo xoolo bal qudaar ayi nuuc subaxiina keenaya magaalada halkaas waa gari kartiin dukaaman iyo ganacsi aan ku leenahay dad deegaan ahaan nahay baadacaddada beledweyne ama dhammaan baadacaddo koobi ma aha waa original koobi ma nihin annaga waxaan nahay original taariikhda aan leenahay waxaa loo akhrin karaa dib ciddii waxgarad ah ee wax fahmaysa ee mas-uula mas-uuliyiinta qaarkeed oo aan u aragno waxa markaas ay u jeedaan oo indhahooda qabtaan bas inay ka hadlayiin oo aanay fikir lahayn layskana soo magacaabayo qofka mas-uulka ah waa inuu dib u fiiriyo wax u akriyo taariikhda maxay ahaa jirta magaalada beledweyne waxaa ka dhacday waa magaalo madaxdii xuquuq fara badan aan ku leenahay wax kasta oo la keenaan ku leenahay maadaama magaalo madaxdii gobolka ay tahay marka dadka indhaha istiraayo siday ku hadleen akhyaartii hore u hadashay hirshabeelle waa qaadacnay waa qaadacnay cod dheerana ku qaadacnay magaalo madaxdaana degannahay ee waa qaadacnay mana jirto hirshabeelle soddon iyo saddex dhacdo oo magaalo madaxda gobolka hiiraan oo heer gobol ah oo dembi ah oo nagala galayaa noo qoran dad cawaan ee ma nihin waa qoran yihiin waxayna qoraal ay leeyihiin waana soo bixi doonaa dad badan oo fara badanna waa arrintaas ciqaab badan ay ku mutaysan doonaan soo oo hadda indhagaha istirtiraayo indhaha istiraayo ama maamul gobol ii ha ahaadaano ama hirshabeel ha ahaadaano soddon iyo saddex dhagma ah, eh, dhacdaa u qoran baadacadde magaalada beledweyne waxaan leeyahay waa qaadacnay maamulka hirshabeelle kadib maamul ku dhisan nidaamka awood qaybsiga 4.5-ka sidaas darteed wuxuu maamulka hirshabeelle duudsiiyey kuraastii ay xaq u lahayd waxaa ka mid ah sida guddoomiyaha gobolka hiiraan ku-xigeenka koobaad taliyaha taliyaasha ciidamada xubnaha kale ee muhiimka u ah ee beesha oo xaq u lahayd sidaas darteed waxaan u sheegaynaa madaxda dowladda federaalka mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo beesha caalamka amisom inaan wax wada shaqayn ah hirshabeelle iyo beesha caalamka amisom inaan wax wada shaqayn ah la yeelan doonin Een, hirshabeelle hadday diiddo maamul la wada leeyahay waxaa la dhisan doonaa maamul la kala leeyahay oo hirshabeelle la wada magac baxay waxaan leenahay marka wixii ku heshiinay waa ka baxdeen waxaan annagana yeeli doonaa wax kasta oo noo fududaynayo inaan idinka idin duminno oo hirshabeelle ku duminno waan samaynaynaa hirshabeellena waa qaadacnay xildhibaanada hirshabeelle ku jira iyo kuwa dowladda federaalk waxaan leenahay mas-uuliyaddii aad u qaadeen beesha waa dayacdeen kuwaasi waxay ahaayeen odayaasha beesha baadicadde ee degta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe islamarkaana ka hadlayey cabasho ay ka muujinayeen maamulka hirshabeelle oo ay sheegeen inuu ku tuntay xaquuqda ay ku lahaayeen maamulkaasi barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal weli la socotaan
dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha dhanteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn waa lama huraane
dowladda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ugu dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyadii rayidka ee kismaayo iyo muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ahna kusimaha wasiirka aadan isaaq cali ayaa ku dhawaaqay go-aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ku aadan duulimaadyadii rayidka ee magaalada kismaayo waxaa sidoo kale uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya duulimaadyada kismaayo ay la mid noqon doonaan duulimaadyada kale ee magaalooyinka soomaaliya waa kan wasiirka oo ka hadlaya arrimahaasi kadib markii ay dhageysatay codsi kaga yimid shacabka reer kismaayo dowladda soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada muqdisho iyo kismaayo go-aankan waa mid loogu danaynayo shacabka reer kismaayo dowladda iyada oo gudanaysa mas-uuliyaddeeda dastuuriga ah waxa ay caddaynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed cir bad taas oo ah mid waajib ah mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran shacabka soomaaliyeed waxa ay dowladda uga mahad celinaysaa wada shaqaynta iyo taageerada ay la garab taagan yihiin dowladooda weli waxaan ku guda jirnaa arrimaha jubbaland gaar ahaana duulimaadyadaasi oo mudadii saddexda maalmood lasoo dhaafay hakadka ku jiray dhanka kale maamulka jubbaland ayaa ka hadlay duulimaadyadaasi dowladda federaalk soomaaliya ee fasaxday iyo diyaaradaha tegay halkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa isagu waraysi gaar uu siiyey warbaahinta waxa uu kaga hadlay arrimahaasi wax hadda oo buuran oo soo baxay ma jiro kolba mayaandhowd waa kii aviationka uu yidhi annagu ma naxanibin waa tii anigu aan hadlay oo aan sheegay inay dawladdu kala hadlayso de sidii unbay iska yihiin weli waxba ma naxanin bay kuleeyihiin diyaaradihiina waa xaniban yihiin marka taa shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo adduunweynay u taala maanta ka hor ma jira wax diyaarado ah oo shacab ah oo kismaayo kasoo degay maya maya waa kusoo gabagabaynayaa raadad xun iyo dhibaatooyin baa ka dhashaa lasoo warinaya cunaqabateynta magaalada saaran dadkiina dhibaato daran ay wajahayaan maxaa ugu waaweyn oo iga calaamadayn kartaa dhibka laga dhaxlay
waxaa laga dhaxlay waxaa ugu daran horta waa caafimaadka bulshada caafimaadku way isku xidhnay diyaaradaha adeeg badan buu ahaa isbitaalada iyaga agabka deg dega loogu soo qaadi jiray dad waxaa jira wiig walba loo qaadi jiray isbitaalada waaweyn ee xamar oo lasoo kala sifayn jiray dhiigga iyo kaadiya oo dadka waaweyn ee keliyuhu faydaroobeen dad kansar uu hayay baa jira oo kimoterabiya lagu samayn jiray every week onc lagu samayn jiray waxaa jira haweenka dhali waaye ama qaliinkooda uu adkaaday in dhakhaatiirtu ay markiiba deg deg u gudbin jireen hadda waad garan kartaa markii intaasoo ay ku dhawaad bil ay diyaarada jirin dadkii waad garan kartaa dhimasho badan baa imaanaysa yaa halis badan baa imaanaysa koomo badan baa imaanaya iskadaa kuwii humanitarianka ee dib loo soo celiyey ee xerooyinka ku jira ee ag iyo howlaha u baahnaa wax humanitarian iyo wax diyaarad shacab iyo wax socda midna ma jiro
dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn
weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ah waadna kala socotaan ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo ka goostay maamulkaasi ayaa waxa ay dagaal kula wareegeen degmada jamaame oo horey ay ugu sugnaayeen al-shabaab waxayna dagaal kala kulmeen al-shabaab iyadoo lasoo werinayo in lix askari oo ka tirsan ciidanka ay dhinteen halka dhowr iyo toban kalena dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen haddaba saraakiisha ka tirsan ama saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi ayaa waxa ay ka hadleen ujeedka halkaasi ay u gaareen iyo sababta ay uga goosteen maamulka jubbaland cabdirasaaq cabdi cumar oo ah sarkaal ka tirsan ciidamadaasi ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna ka warbixiyey ujeeddada ay u gaareen degmada jamaabe iyo cidda gacan ku siinaysa dagaalka halkaasi ay ku qabsadeen shalayso habeen habeen horat habeen horat
waa gartay habeen hore baan galnay meeqa saac habeen hore waxaan galnay saddex sac habeenimo ma dagaalaa ku gasheen mise iyadoo aan dagaal dhicinaa gasheen waxba dagaal ma dhicin wabigaan kagud- aan ka gudubnay duleedka jamaama gaar ahaan buulo bacaadna la yidhaaho horkeedaan tagnay anaa meesha isku abaabulayna ayaa raggaan isku helna ma garat waa garta anagoo gadood ah
waa garta ka soo gadoodne hogaamida xumada oo jubbaland Mhm. waaya marka taa gadoodku waa iga sheekeyn doontaa marka waxaan rabaa jamaa ma- magaaladii oo dhan ma joogtaan mise waxbaa idin ka maqan oo qaybo ka mida joogtaan
maya maya ma ma joogan reer ka mid baan joognaa Eh, inta ugu badan yaa jooga ma idinka mise al-shabaab shabaab baa joogta inta uga badan ma garat waa garta xarunta magaalada yaa jooga degmadii iyo bartamihii magaalada
degmada ayagaa ku sugan waa garta annaga duleedka baan joognaa marka eh, waxaa igu jiri waxaa ahayn gadood yaad ka gadoodeen
waa ninka oo meesha madaxda ka ah
Eh, jubbaland jubbaland axmed madow aad ula jeedaa axmed madow baan kula jeeda haa marka idinka ma ciidankii dowladda ee federaalka aad ahaydeen mase ciidamo jubbaland waa isku jiraan federaal iyo jubbaland waa garta marka waxaa khiiradana qaaday ahayd in maalin walbo aan meeshaan ka fiirsano hal sanamaa joogaan mala- aan umalaynaya haddii kor baan ka eegnaynaa markaan weydino inaan qabsano meesha awood baanu leenahay haddii oo deegaanka kelibaa ku filan eh, war aan tagno odaga waa diiday wax badan baa lagala taliyay ma la aadi kara buu leeyahay ma garata waa garta hadde go-aan baan qaadanay hadda maasha allah wa waa joognaa waxna waa naga dhintay waa shahiideen Mhm.
hadda wax dhaawax la yidhaahna ma jiraan waa imisa waxaa idinka dhintay
lix askari aa shahiid dhankooda maxaa khasaaraha oo aad gaarsiiseen al-shabaab
wallahi khasaara arbaax xoogla baa ku dhacay ma garata Eh, waxaad tiri hal sano ku dhow baan aan lahayn aan galno jamaame waana nagala diidanaa marka sababta haddii aad leedihiin awood jamaame aad ku geli kartaan maamulka uu diidanaa ma noo sheegi kartaa hadde waxaan awood u leenaa deegaanka aaba difaac sanguuni ilaa ee baarka wax jooga waa deegaanka ma garata waa gart inta badan ayagaa u badan ciidamada hadda laga baxay saraakiisha waa gart ah marka maxaa loo diiday inaad jamaama gashaan markii hore ka hor intaadna hadda dhaqdhaqaaqa samayn ee aadnan gadoodin inaad aadaan jubbaland madaxdeeda maxay ku diidanayen
wallaahi dantiisa ma waaba la iska garanaa ma garat Waa gar- fud kooban oo ciidanka gacantiisa aysa ka bixin uu maamulo buu doonaya aniga waa gart taasaan u aragnay wayna taayba haddii dagaal idin qabsado oo ay shabaab idin soo durjiyaan ama idin riixaan awood ma u leedihin inaad dib ugu laabataan halkii aad ka timaadeen ee jubbaland
lagama yaabo meesha lixda askari ku shihiiday ayaan ku shihiidaynaa waa garta ha hogaanka jubbaland ma idinla soo hadleen jamaca markaad gasheen wallaahi waa wax baa la- waa la loo tegay baa malaynaa ciidan buu isku wacay ma ogtiin buu dhaha raggaa waxaan ku ognaa mala baa la yidhi haddee shabaab waaye uu yidhi ma garat ninkaa baxay waa shabaab waa garta marka ma u muuqataa inaad dab dhexda ka gasheen oo eh, eh, aad laba dhinac u dhexaysaan ciidan awood badan aadnan ahayn oo dhallinyarada aad hogaaminaysa halis ku jiraan ina adeer waa ku satashana ma garat waa garta ha idinku jamaca maxaa ugu orodeen idinku aanaan diyaarsanayn hadda gumaysi jeeda ah een, amar khaldan oo jeeda ah een, dowlad xumo jeeda ah intaabaa ka cararna ma garat Eh, yaan jubbaland ahayn oo idinka warqaba oo aad caawin ka heli kartaan haddii ay wax dhacaan wallaahi ilaah baa caadan ka rabnaa bis Eh, dowladda federaalka ma idinka warqabtaa iyo dowladda soomaaliya federaalkan ka rabnaa caadan bis ciidan militari ah oo federaalka ah oo aan jubbaland ka amar qaadan baa jooga deegaanka eh, xaggee idiin jiraan kuwa ma idiin dhow yihiin
hadda waa noo dhowyen waa noo dhowyen waa garta
meel fog ma kala jiro ma garat Eh, iyaga iyo kuwa jubbaland ayaa kuu dhow hadda baarka waxaa usoo horeeya baarka een, iyo nimanka oo ee, waa isku mid ururka labaad iyo koowaad waa guutada koowaad Mhm.
iyo guutada labaad ururkeeda labaad baa isaga degan ma garata ee, sanguni Mhm.
baarka marka ma idinku taageersan yihiinoo eh, garab ma ka heli kartaan kuwa dowladda federaalka ah ee meesha jooga
wallaahi aad bay noo dhiirigelinahayaan aad bayna noo jecel yihiin laakiin madaxdii ugu sarreysay abaan duliya baaba dadki haysto oo guryaha ku haysto ma garata waa garta jirkiisa ma ka bixi karaan
waa garta Eh, warar waxaa jira sheegaya inay idinku aada hal beel tihiin ciidankiinu oo beel ahaan u gadoodeen oo aad jamaama ka soo jeedaan oo aad doonaysaa inaad magaaladii qabsataan
insha allah eh, waxaas waa been inkastoon beel ahaan aan ku badannahay lixda dhimatay waa afar biimaala hal oo sheeqaala iyo mid mariixaan weeye ma garat waa garta marka dhalinyaro oo sidii ormaloo kale gaal jecel waa isla jirnaa ma garat waa garta waa hadda difaacay ku jiraan waaya marka dadka deegaanka jamaama gudaha magaalada jooga maxay idin leeyihiin
wallahi dad la haysto waa walaalo oo lix to- toban sano madax laga gumaadayo aan hadli jirin janis yar bay la-yiin ma garat waa garta ay ku hadlaan jaaniskaasna waa la gaaraa insha allah waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka soomaaliya ma markii ugu horreysaa oo meel ka mida jamaca ma ciidan aan shabaab ahayn ay tagaan
dhowr mar baan tagnay bangeynaan tagnay malayliaan tagnay bandarjadiidaan tagnay naftirka jaama mar baan tagnay aan kasoo laabana amarna lagu sii inaan ku- kasoo laabano ma garat waa garta
marka intaa aan u ciishana waa intaa keliya aan la gadin waaya maxaad dalbanaysaan marka
waxaan dalbanaynaa si deg deg inay na soo caawiso dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan xooga dalka soomaaliya taliya odowa xaggee idin ka soo caawin karaan dowladdu iyo Waxay- jubbaland waa ogtahay heshiis kama dhexeeya
awaamiir waa garta federaalka ah
dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane howlaha danteenna iyo horumarkeenna ayaynaanu kala haray waa lama huraane howlaha danteenna iyo horumarkeenna ayaynaanu kala harin
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan isla soo gaarnay markaana xibinta kalamaan war waxaa la yidhi adaa moogow hurdow wax jira moog baa tahe soomaaliya waa mashruuc war waxaad sheegaysa warkii baylaaha war adaa moogow hurdee soomaaliya waa madluul war sidaas ma ahane adaa moogoo hurdee soomaaliya waa mashquul war adii moogow hinduro haytamaa soomaali mahabuusu war sidaas ma ahe adaa moogoo hurdee soomaaliya waa miskiin adaa moogo hurdee soomaaliya waa majnuun adaa moogoo hurdee soomaaliya waa mariid war adaa moogow hurdee soomaaliya waa maryaad war adaa moogoo hurdee soomaaliya waa madow mala ku dil ari ama maran yahay wuxuu adaa moogoo hurdee soomaaliya waa maril war horuu abaan cabduluuxu sheegay soomaalidu inay bugto wuxuuna yidhi soomaalidu soomaalidu soomaalidu lalalala soomaalidu way bugtaa baseed weeyo la hubi inuu cudur baani helay bidhaanta laga gartaa bidhaanta bidhaanta bidhaanta laga gartaa war adeer annagu ma buknee idinkaa buka weligeedba markaannu geelu heesnay goronyo u heesi jirtay war waxa buka ee balaayadu ka raacday waa kenya madaxweyne farmaajo ayaana shaarbaha saartay war waxaan la yaabay siyaasiyiinta dhegaystay khudbada uhuru kiyaanta oo aan suguntii madaxweynaha soomaaliya oo beenta magaalada soo geli war dadkaana sugin khudbaddii madaxweyne farmaajo ee midii uhura kenyaata la booday ceebtii ka raacday waa looga war xildhibaan fiqi khudbad kastoo madaxweynaha u jeediyey dhaliil uu ka sheegi jiray midii qaramada midoobe uu ka jeediyey waxba kama sheegin war aniga waxaan la yaabay taageerayaasha xuurtaysan ee soo qorayay madaxweynaha ruwaanda paul kigami ayaa magaca madaxweyne farmaajo ku ooyey war waxa asigoo ooyaaya ka baxay shirki qaramada midoobay waa uhuro kenyaata ayay yaa dharbahay
yaa kale farmaajaa dharbaaxay war waxaa la yidhi qofaad ka hanweyn tahaa dharaar ku hawaysatoo war badan layskama hayee hantida anigaa le iyo haddeer ha laygala hadliyo wuxuu la hinraagi jiray uhuura muxuu ka helay war anaa kuu sheegaye kollay hambaquurtanimo hamuu loogama dhargeye inuu hiimhiimsadiyo hungiya been buu ka helay huuru ma eraf aday humuhumu hadal ma eh hambariirismana aragta ma eh mayn sheegay haadu waa yaa kor dhaban tahay howliyo hanti wadaag war naga tago hurugkiyaanta hanti lama wadaagayne warniyo hanti wadaagana sheegaya waa maxay war marruushkii baa idin soo galay ma nabad iyo nololaa hanti wadaa qaadatay warwar ma haysaane arrin lagu farxaa ka dhacday maraykanka dhismihii safaaradda soomaaliya ee maraykanka ku shaqayn lahayd ayay magaalada washington soomaaliya ka gadatay waana guri saddex biyaana ah madaxweynaha soomaaliyaana xarigga ka jaray war ilaa lixdankii annagu maraykanka guri kiraahunka maanaan deganaan jirine aaway midii hore warniyo taasi waxay noqotay derged war soomaaliya markay burburtay safaaraddoodina malaha waa burburtay kollayba haddaan safaarad ku lahayn madaxweyne farmaajo waa ogyahay sababtoo asagaa ka shaqay jire waryahoy isanba siliga ameerikaanka buusha ka dhisateenna safaaradda tiin maraykanka gayaali inoo sarla ka dhisada isan diidi kortaana maraykanku buush ma dhistaan koonfur galbeedna ma le war maraykanku buush way leeyihiinoo georgi buush baa madaxweyne u soo ahaan jira tiraba ka laba jeer weliba war unii baari jirnay buush weelkan buuy buush weelkan buuy war buushka aad sheegaysaan ma buushow ku dhashay warmaya war ma haysaane madaxweyne farmaajo markuu safaaradda xarig ka jaraayo wuxuu yidhi soo dhowaada soo dhowaada siraa idiin sheegayaa maraykankaan lahay ma soomaali meelu rogdi war soomaalidu la hadlaya inaga dhegayso wuxuu yidhi lacagta aan ku gadnay safaaradda soomaaliya ee maraykanka waa tii la isku ridi jiray oo madaxweynaha iyo rasul wasaaraha isku ridi jireen war anigu haddii aan ka mid ahaan lahaa madaxweynuhu intii uu warka u sheegaya waxaan odhan lahaa tii jawaari lagu riday ma mucaawinay ahay anigu waxaan weydii lahaa madaxweynaha baarlamaanka lacagta lagu aamusiyey oo lagu jeebeeyey meeqaad ku qiyaasaysaa inay dhisi lahayd madaxweyne madawiinadan haddii meylasrooga mayba war sudafaday aw shariif laagdilikiridi meega kaaraningoyifadi oo odow iskaga reebna war anugu madaxweynaha waxaan weyddiin lahaa galmudug tii lagu kala furfuray xaafna lagu aamusiyey mise dekedood bay dhisi lahayd war madaxweynaha waxaa weyddiin lahaa tii jubbaland saddexda madaxweyne loogu sameey meeqay dhisileed war anigu madaxweynaha waxaan weyddiin lahaa ictiraafka somalilan goormaad siinaysaa war anigu madaxweynaha waxaan weyddiin lahaa hirshabeelle ma ballanqaadun baa lagu soo xidhogeliyey mise iyagana beesaa ku baxday war adinka waxaa weyddiin lahaa baad ku haysiin weyddiin maysaanan dhegaysta soomaaliya hadday guulaysato adinkaa guulaystay soomaaliya haddii la caayana idinkaa laydin caayey madaxweynihiin haddaa caydiinna adinkuna waa caayan tihiin war madaxweynaha hadalkiis kelmad ku jirtay ayaan aad uga helay wuxuu yidhi aragtida waa lagu kala duwnaan karaa mucaaradkana ma diidaninoo waxbaa lagu saxaa laakiin ha ku talax teginnina wax ka sheegista madaxweyne maandhooyow hadda ka hor faarax gololey oo la hadlaayo maxamed siyaad barre labadoodaba allah u naxariiste wuxuu yidhi madaxweyne hadalkaadu markuu idaacadda ka baxayo waa macaanyahay sida caanan dhaaya markuu bannaanka tagane liimay ku dhiijiyaan warwar ma haysaana madaxweyne lafdi kareen maalin dhoweed amar uu soo saaray wuxuu yidhi wax dowladda ka soo horjeeda ma shiri karaan shariif wax taageerayana lama arki kara haddana war kaloo ka dambeeye uu soo saaray wuxuu yidhi baarlamaanka koonfur galbeed wakhtigiisii wuu dhammaaday waa kala tegi karaan ama qaayadaha kafee waa iskaga cawi karaan laakiin wax hool ay qaban karaan ma lah war hooy bahyaro weliya waa bahwiintiyaasa jartay war yaa kuu sheega waxaas bahyaro maahan lafta gareen waa curadkii ilmo gareen war jubbaland ilaa yaraanka nabaddii nooluu madaxweyne ka noqdo wax suurtagalaya ma jiraan warnimaya war ma haysaane waxaan ogaaday in warka mucaaradku uu bam yahay fidnana hori karo waddanka masar nin ganacsada ahaa barnaamijka fidhiyey qalalaasuu ku jiraa hadda waddankii mudaharaad iyo rabshad waxaan ahayn lama hayo war yaa runta haddii la sheego bam miya war warkayagii haddii kii dibadda ka dhigteen da'adana ictiraaf ma la siiya war shirka qaramada midoobey madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ciyaalsiiya waana madaxweynihii salvador war adeer somalilan kamay qayb gelina been ha ka sheegin war warka annaga dhexgeline moobeelkiisu sawir iskaga qaaday intuusan khudbadda bilaabin salaantana wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa wuxuuna codsaday facebookiisa in laga dhisa laygta iyo sheerka iyo kommentigaba war waa madaxweyne rugcadaayo wuxuu dadka tusayey in qaramada midoobey khudbadaha igu sawir keliya un loo galona wax ka soo qaad lahayn waryaasharma arka abuu karaminga rugcadaani ingadhikaase yajaag baanti ingadheana war madaxweynaha marba hadduu facebook iyo sawir uu ka hadli nabaddii nolola dirsadee faraha ka qaada war waxaa la yidhi annagu waddankiiyo dhulkeenna qof raba la wareegiddiisa wanaag uga dooni mayno xal waarana yeeli mayno baddeenna inaan ku weyno sidaas darteed baddeennu dhiibi mayno
dalka maamul hagaajoo dulyo hoosba ka eega u adeega dadkiisa iyo inuu dawlad ahaado dood miyaad ka qabtaan war indhaha fartaa iga gelin wardiinka samadiya degalkeenna ka jooga daakiraadda aroortii dhawaaqa way isku daraane cid dareen kala siisa baldiwaanka ka badha urka leeraad daboole dusheenoo ku dhalma doobiyaan markuu qooqo cirkaas doogkama baxe xaguu daaqa u doonto baldiwaanka ka badh
war damin wardiinwaa dawladnimada
waryaa dowladnimadu faan maaha war ilaahow indhaheenna indhaha beesha caalamka oo kale ka yeelay arkay hogaaminta suubana madaxweyne farmaajo waryaa dowladnimada baalmiya
dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane
waa hagaag dhegaystayaashaanu jecel lahay intaa waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay farsamada waxaa iga saaciidayay saaxiibkii xasan axmed maxamed intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhahbay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo aroostaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhigu ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhagaajinaya qalbigaysu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iliheydi wadakaalay kaalay dheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda codka kugu dheere ilashaan wadaagtaan iliheydi dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhantadiyo sacabkeeda